shacabkii oo cadaalada ninkaa waxyaalaha waaweyn waxaa weeyaan gabadhu ayagu isma guuri karto nikaaxa istiqlaal uma yeelan karto iyadu mar gabadhu isma guuri karto siduu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam laa tusawiju lmar'atu lmar'a gabar gabar ma guuri karto walaa tusawiju lmar'atu nafsaha iyadana isma guuri karto marka weli oo gabadha dadka xigtadeeda waa inuu guuriyo sida uu nabigu yihi ba calayhi salaatu wasalaam laa nikaaxa ilaa biwaliyin wa shaahiday cadli nikaax ma ansaxayo ayadoo weli caadil ah weli uusan joogin iyo laba marqaati oo caadila iyagoon joogin macnahana waxaa weeye weliga loogu shardiyey gabdhuhu sida qaalibkaada guryahooday iska joogaan gabdhaha muslimaadka oo edabta leh ragga ma dheehaan ma yaqaanin marka dadkan khalfiyaadkooda iyo waxa ka dambeeya iyo akhlaaqiyaadkooda marka ra'yigooda oo ikhtiyaarka zoojka kuma filno weli bay marka u baahan tahay waa in weligeeda oo ka naxaya oo sharafteeda jecel waa inuu maaragtay uu la ogaado saa darteed sidaysan meel xun ugu dhicin gabdhaha waa loo diiday inay guurka ay lakali noqdaan sidoo kale sida noo imaan doonta gabdhaha in la qasbo gabadha qaangaarka ama bikaara ha ahaato ama garoob ha ahaato thayib carmal ha ahaato lama qasbi karo waa in lala tashado wey ayaguna gabdhihii keligood lama gooni noqon karaan guurka taa meesha marka waxaa ka soo baxaysa shuuro waalidkii iyo gabadhii dadka uliyaha inay tashadaan oo gabadhiina qofay ku raali tahay waalidkiina ay raali ekiin loo guuriyo haddii markaa qofkaa isku waafaqi waayaan marka in la tanaasulo odaguna gabadha raqbadeeda uu tanaasulo gabadhuna waalidka jacaylkiisa iyo wixii uu kula taliy u tanaasusho laakiin haddii la yidhaahdo gabadhiina keligeed dhinac haba cararto oo hala masaafayso waalidkiina tow raba ha ijbaaro asagii uu mid ku nikaaxiyo ayadii mid kale ay guursato saa la isu baabi'iyo waa mashaakil sharcigana sida axaadiida ku raajixa waxaa weeye inaan gabadhan la qasbi karin oo waalidka uusan qasbi karin maadaama ay qaangaar tahay garoob iyo gabar waxay tahaba gabadhuna aysan keligeed la kali noqon karin iyaduna owliyadeeda la tashan nabiguna wuxuu dhaha calayhi salaatu wasalaam gabar walba oo maaragtay keligeed guursata wuxuu dhahay waa zaaniyadu waa ma garatay azaaniyatu alatii tasawiju nafsaha midda nafsadeeda guursa sidaasayna culimmada ahlulxadiidka ay qabaan axnaaftaa khilaaftay waxay yidhahdeen gabadha waa isguuri karta waana qowl aada iyo aada u daciif aho axaadiidii aayaadkaaba ku tusinaya aayadda waxaa ugu xoog weyn waidaa dallaqtum nisaa fabalagna ajalahunna falaa tacduluuhunna an yankixna aswaajahunna idaa taraaduu baynahum bilmacruuf haddaa gabdhaha aa furtaan oo fabalagna ajalahunna ciddadeedii markaas ay dhowaato ay dhammaato oo ninkii markaas uu rabo oo inuu guursado ha ka celinina ha u diidinina ha dhihina shala intaad furtay oo macnaa ciddadeeda markay furiinka oo dalaaq oo rajci ahaa wey marka macqal ibnu yasaari kusoo degtay walaashiisoo nin adeerkiisa oo ku daray sida bukhaari oo wariyey markuu furay ma soo ceshana ciddadii bay ka baxday waxay dhaheen waa israbnaa waa isguursanayna markaasuu u diida marka markuu u diiday ayay aayaddu ay soo degtay culummada sida imaamu shaafici oo kale waxay yidhaahdaan haddii aan weli loo baahnayn waxaa la dhihi lahaa ninkan warkiisaba loo baahnee hala guuri guursada laakiin iyagia la hadloo waxaa la yidhi ha ka cadhilinina ma garan isagiina waa yeela marka nabigu u cidiray aayadii waa uu yeela marka inuu ku guuriyo xadiidtaasi aa u xoog badan saa darteed waxaa la yaab leh imaamu shaafici waa madhabkiisa fuqaha ahlulxadiid imaamkooda waa waana dadka ugu nusreeya uga horeeya nikaaxa bilaa weliga inuusan ansaxayn seebay ku dhacdad madhabkiisa u nisbo sheegto marka inay gabdhihii ay la caraan ay yidhahdaan madhabka shaaficiga qaba waxay uun meel ku arkeen weliga haddii uu maqan yahay oo meel markaas maaragtay laga heli karo uusan joogino gabadhiina ay guur u baahan tahay suldaanka nikaaxina ee masaafatul qasr hadduu maqan yahay in suldaan nikaaxiyo daliil male iyada latoo ijtihaad iyadoonba daliil lahayn oo ijtihaad ay tahay ay ijtihaadkii laftiisay cagsiyeeno weligiioo joogaa gabadha inta lala baxay ayaa marka ayaa la yidhi wadaad inta loo geeyaa la yidhi soo meher weladkii waa la maqnaysiiyey marka waxa weye waa kidnaab waayo gabdhi inta lala cararay oo weliba aljaanib lala khilwo noqday gabadh inta lala cararay oo lala khilwo noqdo gurigeeda laga dhaco la yidhi hadhow haddana waa nikaaxsanta wax meel laga yaqaanba ma jirto waxay maxaa u dhacday maxaa ku samayn karta aniga waxaa ku samayn karta gaba gurigood joogto waxaa ula khilwato baabuur u saarato waa maxa maxaa ku samaysa xageed geys yaa kuu fasaxay sharciga kuu fasaxay marka hadda kuwa aan waxaa weeye ilaahay aan ka cabsan oo kiiro aan lahayn ayaa marka u fidyoonaya caamadiina dadkaas gabdhahooda kharib ay culummo u yaqaano ninkan dhaha waryaa dayid ha noqonina ninkan gabadhaadan la tegay oo la cararay oo wuxuu ku sameyn arka hadduu raba qabla nikaax haddii uu wax ku sameeyaa ka ceshana soo maa ninkaba ku dhiirada gabadhan oo la cararo he can do anything wax kastoo samayn karaa soo maa marka sharci u fasaxay lama arko waa waxa loo yaqaano maarata yani dad lala cararoo la booba xoola lala carraa la did dad lala carro weliba gabar ah waa idow daro aada iyo aad ninkaas waxa istahaylaa xabsi daa'imba in lagu xukumo dad dhamooba dhacayba waa waxa weeye maarata muharib kabiira waha ninkaas marka intuu gabar dhan ou dhaco haddana la yidhaahdo nikaax soo guurto nikaaxa waa ku ansaxaya waxaa sharciga qaanuun qaba midna ma jiro ma garata imaam shaaficina in loo nisbeeyo ma aha walaa yasixu xaqdu nikaaxi ma ansaxayo ilaa biweliyin maahan iyo washaahiday cadlin laba cadaal laba shaahid oo caadil oo ka markhaati ah oo waxaa cadaalada loo dhigaya nikaaxi inuusan qarsoodi ousan noqon oo xadiid waxaa kusoo artay inuu yidhi calays aclinu nikaax nikaax maarata hal iclaamiyo si ou maaragtay xaaraanta iyo wax zinada lala dhuumana uga maaragtay duwanaado oo ummad uga markhaati kacaan labadaas qof laba qof oo isqabta inay yihiin markuu intaas uu kuu sheegay in arkaanta nikaaxay ugu muhiimsan tahay weliga iyo shaahiday cadlig ayuu weliga iyo shaahidka shuruudda looga baahan yahay waxa looga baahan yahay uu sheegay wayaftaqiru lweliyu weligu wuxuu u baahan yahay iyo washaahidaan iyo labada markhaatiba ilaa sitati sharaa'ida lix shard bay u baahan yihiin alislaamu islaanimay u baahan yihiin waalbuluuqu waa qofki muslim inuu yahay qofka gabadha weli ka noqonaya muslimada waalbuluuqu qaangaar inuu yahay ilmo yar weli ma noqon karaan waalcaqlu qof caqligiisu ou kaamil yahay qof majnuuna ama qof markii horeba khabal oo handicam ama oday inta laclacay kharifay oo maskaxdiiba ka tagtay may waalxuriyatu xornimo oo addoonkii ma garata weli ma noqon karo waadukuuratu labnimo oo gabar iyadu waxma nikaaxo karto xataa wakiilka ma noqon karto waalcadaalatu cadaalada u baahan yahay cadaaladu waxaa weeye waa inuu qofku waajibaadkiisa uu guto xaaraamtana uusan ku dhicin waxyaalaha muruucada iyo sharafta baabi-iyo saqajaanimada qofka lagu tilmaamana uu ka fogyahay markaas waxbuu kasoo istinoodo wuxuu yihi ilaa annahu laa yaftaqiru ma u baahna nikaaxu dimiyati naag dimiyada oo ahlu kitaaba oo macnaa dadka muslimiinta ku dhex nool laakiin gaalad oo ahlu kitaaba ilaa islaamil weli weligood inuu islaam uma baahnee weligeeda gaalkaha nikaaxi kara maadaama gaalad iyo gaalo isla waa inay ahlu kitaab ay tahay sababta majuus iyaga lagama guursan karo iyo gaalada kaloo wathaniyiinta walaa nikaaxu lamati adoonta guurinteedana ilaa cadaalati sayd uma baahna oo ninka iskale inuu caadilha uma baahno sababtoo salda uu ku guurinaa isagu ilaa doonta isagaa iskalihib uu ku guurina sidoo kale ninka suldaanka isaga laftiisa cadaalad badan looma shardiyo sababtoo saldadoo haysta haddii leeda cadaalada loo shardiyaa masaalixoo dhanaa baaba-ayso marka halkan marka wuxuu nooga sheegayaa waxa weliga iyo shaahidka loo shardiyo oo waa lix shardi inuu muslim yahay oo gaal qof gabar muslima wilaayad kuma leh gabar aabeed hadduu gaal yahay ay muslimad ay tahay ama walaalkeed ou gaal yahay wilaayo kuma leh xaakimkaa meherinayo markaas ama qof muslimaho owliyadeeda kale ka mid a haddii uu jiro qaangaara loo shardaa ilmo yar wax ma nikaaxi karaan sababtoo masaalixda qofkan iyo waxay u baahan tahay ma garan karo caqli baa loo baahanya qofkii hadduu marka horeba majnuun yahay ama dabaalnimo iyo handikaaba u dhashay haddii gabarh ma meheri karo xoriyaa la sheegaa addoon asuguna wax ma meheri karo dukuuraa la shardiyaa inuu lab yahay gabarh waxma meheriso cadaaladaa la shardiyaahoo faasiq waxma meheriyo laakiin culimmadu waxay yidhaahdaan cadaaladda waxaa uun loo shardiyaa uun daahirkan qofku inuu qof un xoogaa iska roon yahay qaarna waxay yidhahdeen ummaddii haddayba kharaabkii iska bata dadkiina hadda mid walbaba meelahaas qaar iska jiidaya haddaad tiraahda gabadhaadii nin kalea guuriyay hadhow xanaaq dhibaato ay ka dhacayso bal asagaba maaragtay ha laga idmado oo maaragtay saasay iska yidhaahdeen sababtoo ah wixii hadday cudurtoobaan guurkiina loo baahan yahay markaa iska un qasabay noqone marka cadaaladiisa aada hadda waxay dhaheen in lagu sii tiigtiigsado ma aha marka waxbuu kasoo reeba waxau dhahay gabadha hadday dimiyad ay too ahlu kitaab tao nin muslim uu guursanay waa u bannaan tahay aabaheed inuu islaam yahay shardi maahan aabaheedoo kitaabi kaloo gaala nikaaxinay ama yahuudi ha ahaato ama nasraani ha ahaato laakiin haddii ninka uun muslimkaa gabarh kitaabiyada guursan kara waa u bannaan tahay laakiin inuu muslimad guursadaa fiican laakiin gabar muslimadii iyaga ma guursan karto gaal kitaabi iyo mid kale mid walidaal dad badan khada ay ku dhacayaano gabar muslima waxay arkaysaa gaal buudi iyo kguuasle waa qabaa xagee ka qabaa soomaalida ugu tacbiir fiicnada waxay la jirtay gabadhaas gaalay u fuushaa sababtoo dee nikaaxuma qaba qaro waa un u fuushaa bis wax kale oo maarata zino ku haysta nacam addoonka ninka adoonta ninka iska leh oo isaga adoontalena cadaalad isagana shardi uma aha nacam wuxuu yihi sheikhu marka wayaftaqiru wuxuu yihi walaa yasixu caqdu nikaaxi ilaa biwaliyin weli inuu nikaaxiyo maahana shaahiday cadlin laba shaahid oo cadaaladan ay meesh joogaan wayaftaqiru wuxuu u baahan yahay alwaliyu weligii iyo washaahidaan labadii markhaatiba ilaa sitati sharaa'ida lix shardiay u baahan yihiin alislaamu inuu muslim yahay walbuluuqu inuu qaangaar yahay walcaqlu caqlnimo walxoriyatu xorinimo inuu xor yahay iyo wadukuuratu labnimo oo gabar waxma nikaaxi karo walcadaalatu iyo cadaalad ilaa annahu laa yaftaqiru ma u baahna nikaaxu dimiyati gabadha oo gaalada oo ahlu kitaabka oo laakiin muslimiinta xukunkooda ku hoos nool ilaa islaamil weliyi weligood inuu islaam u baahna isagoo gaalhu nikaaxinaya oo kitaabi ah walaa nikaaxu lamati adoonta nikaaxeedii iyo guurinteediina ilaa cadaalati sayd uma baahno sidoo kale suldaanku markuu guurinayana cadaaladiis shardi maaha culimmada markay shuraaxda ay ka hadlayaan manhaajkana waxay leeyihiin zamankan waxay marka iska bateen cadaalad darradii ama dhibkii ou batay ama midka hadda iska qaaqalaaba haddii la yidhaahdo gabadhaadii cadaalad matido waa lagaababa haddii la fitnada ay badanayso adeer wax laga idan qaataa layidhi adduunkii dhammaaba isku maaragtay marka hadda kabaac intaad tiraahdaan maaragtay odagu waa qaadwale iyo kan iyo maaha xoogaa bal fitnada si loo damiyo bal wilaayada ha laga soo qaado markaas nacam wa owla lwulaati marka weliyaalka say u kala dhow yihiin uu noo sheegayaa wa owla lwulaati wulaada midka ugu dhow oo ugu habboon al abuwa ilaa isagaa dhaloo gabadhu jirkiisa kasoo go-day huma aljaddu awoowihii abul-abi aabbaha aabbihiis ahaa huma al akhu walaalkiibaa ku xigoo lil abi wal-ummi oo shaqiiqa ahaa huma al akhu lil abi aabbihii gabadha ku hooyada ahaa huma ibnul akhi gabadhii wiilkii ay gabadhan eedada u aheedoo walaalkeed oo dhalay oo lil abi wal ummi ku ah walaalkeed oo ku abiyo hooyaa wiilka oo dhalay uma ibnul akhi lil abi walaalkeed oo ku aabbaa wiilkoo dhalay eedada u tahay uma alcammu adeerkii baa ku xiga uma bnuhu inankiisaa ku xiga nulcamki calaa haada tartiibi oo kale madaahibta kale inankay soo geliyaan oo sida maalikiyid iyo kale waxay leeyihin inankaaba aabbaha ka horeeya madaahibta kale qaar saasay leeyihin qaarna inanka aabbahii ku xujeen sida madhabka axmed oo xadiidka xiswada umu salama ay wariso waxay tihi owliyaday ma joogo nabiga waxuu kuri wiilkaaga ha nikaaxiyo laakiin xadiidka sheekh alalbani iyo xoogaa dacfi baa ku jira lacala inuu xasan aqbali karan waa macquul marka qoladii xadiiska daciifisay waxay leeyihiin inanku meesha ma soo geli karo sababta de waxaaba dhici karta wiilashu badana hooyadoy inuu guur u diido maarata masayra camal taw kaba masayraba inuusan adeerka ku karinaaba dhici karta marka madaahibta masaladaas isu kala khilaafsan yihiin shaafiic markuma uuna soo darin fa idaa cudimat alcasabaatu dadkii casabada ahaa oo qaraabada haddii la waayo falmowla almuctiqu hadduu qofkaan qof awal la xoreeye ahaa mowlihii xoreeyey ayaa marka nikaaxinaya gabar addoonoo la xoreeyey aheyd casabo iyo qaraabo waa la waayey kii xoreeyey ayaa marka nikaaxinaya hadday gabar ay tahay midda wax xoraysana ayada ciddii nikaaxi lahaa ayaa addoontai xoraysana hadhow nikaaxin doona huma casabaatuhu mowlaha muctika qaraabadiisa ma garad isaga qaraabadiisa oo inankiisa iyo aabihiisa iyo walaalkiisa iyo kuwaasaa nikaaxinaya intaasoo dhan haddii la waayo huma alxaakimu xaakimkaa nikaaxinaya oo waxaa u daliila xadiidku yidhi calayhi salaatu wasalaam asuldaanu waliyun man laa waliya lahu suldaanku wuxuu weli u yahay qofkii weli loo waayo midda kale waxaa kaloo u daliila xadiid saxeen ku yaalay gabadhay usoo bandhig ku tiri inii wahabtu laka nafsi ma garad oo nabigu calayhi salaatu salaam intuu fiiriyey oo xoogaa maaragtay inuu guursado ma uuna damce ninaa intuu soo boodo yiri wuxuu yidhi haddaadan rabin rasuulka ii guuri anaa u baahan markaas war meher iyo maanta ma arkaysa wax soo raadi adig wax markii uu si sii waaya nabiga waxau dhahay zawajtuka ha bimaa macaka min alqur-aan marka nabiga calayhi salaatu wasalaam isaga hadda ummadda xukumayo saas ugu guuriyey nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkana waaba saxiixo waa ku cadyaho ma garat asuldaanu weliyun eesh man laa weliya lahu qofkaa welihan isagaa weli u ah nacam marka halkan waa tartiibta owliyada wa owla alwulaad dadka owliyada ah waxaa ugu habboonay al abu huma aljaddu awowgii abul abi aabbaha ahaa huma alakhu lil abi walummi walaalkii shaqiiqaa ku aabii hooyada ahaa huma alakhu lil abi walaalkii ku aabba ahaa uma bnu lakhi waa inankii gabadhan ay eedada u aheedoo walaalkeed oo dhalay lil abi wal ummi ahaa uma bnu lakhi lil abi inankii eedada u aheedoo walaalkeed ku aabba ahaa oo dhalay uma alcamu adeerkeed aabahees la dhashay waliba midka shaqiiqaho aabaheedkii hoo iyo aabbaa laga hormarina kan kale uma bnuhu inankiisa ibnulcamkaa laga wada adeerka calaa haada tartiib saasay isugu xigayaan nacam faidaa cudimat alcasabaatu haddii la waayo falmowla almuctiqu mowlaha muctiqa ayaa nikaaxinaya mowlihii wa xoreeyey hadday gabar addoonoo la xoreeye ahayd haddaysan qof la xoreeye haddaysan ahayna haddii casabo la waayo waxkaas xaakimkay usoo dhacaysaa oo huma alxaakim waa nikaaxinaya culammadu way ka hadleen sida imaamu shaafici iyo haddii xaakimna uusan jirin owliyadeediina la waayo gabadhiina ay guur u baahan tahay markaasoo kale waxay yidhaahdeen qof uun maaragtay caadil ahoo fiqhi iyo diin leh oo uun xoogaa ummaddu ku kalsoon tahay qofkaasay marka tuxakimuhu ay u dhiibanaysa sababto guurkii waa daruura wey qofkiina waa u baahan yahay hadhow balaayo intii ku dhici lahayd waa uun qof u naseexaynaya wanaas inay hesho marka hadda meelahan dad badanoo de owliyadoodii lala xiriiri karin haddii la waayo qofka un markaas dadka ugu xiga ama culimmada qaarkooda dhahaya casabada keliya maahane arxaamta waa nikaaxi karaan qaar leeyihi sida wiilka kohooyada iyo abtigood iyo yani owliyada waxaa laga wadaa ay leeyihiin qofka uun gabadh aan ka naxayo oo maaragtay meel xun inay ku dhacda diiday marka dadkan casabaadka haddii la waayo dadkaasoo kale abtiyaal iyo haddii ay joogaan ma garate oo dad fiicanoo ka naxaya waa ninkaaxi karan haddii waxaasoo dhan la waayana dadka maraakista jooga hadda meelahan oo culimmada maraakista iyo idaaraadka jooga ma garatay islaamiga oo lagu kalsoon yahay dadka unbaa weli noqon kara ama meelahan sida islaamka shareeca council oo kale ayay marka u tegi karaan insha allahu tacaala laakiin hadda in la fududaysto ma aha in la fududaysto ma aha walaa yajuusu ma banaano yidhi an yusarixa inuu qofkii caddeeyo bikhubati muctadatin bikhibati khudba laakiin khidba waay khudbada waxaa la yidhaahdaa midaan maaragtay khidbo badanaa waxaa la yidhaahdaa hay khidbo waayo midkaana a khudbo dhah shaqalka haada hoos dhiga qofkii maaragtay walaa yajuusu ma banaana an yusarixa inuu caddeeyo oo si cad uu afka uga buuxiyo bikhidbati muctadatin gabar ciddo tirsanaysa oo ciddadeedu markaas ay baa-in tahay ama laga dhintay oo dalaaq saddexdii dalaaqadii ugu dambeeyey oo saddexaad qabta ama laga dhintay inuu caddayo waa ku rabaa ku guursana iyadoo ciddadii ku jirto bannaan wayajuusu waxaa bannaana an yucarida lahaa inuu u sarbeebo oo leeyahy walaa dad ku jecel waa iska badan yihiin qof khayrle ilaahay inuu ii sahlo waa iska rabi lahaa iyo waxyaalahaasoo kale maaragtay aniga booskayga iyo waa ay taqaanaa iyo maaragtay waxaan ahay iyo waxaan galay waxaan waa garanaysaa saasay salafka ay dhihi jireen maarag waxaasoo kale ayaa marka loo sarbeebaa marka wayankixuhaa laakiin wyankixa markaas wuu guursanayaa laakiin wayankixuhaa marka wuu guursanayaa bacda inqidaai lciddati ciddadii marka markii ay dhammaato ayuu marka uu guursanayaa wayankixa uu guursado oo wayajuusu an yucarida lahaa wayankiahaa antaasa uqadara waan yankixa uqadara inuu guursado bacda inqidaa ciddatiha ciddadeeda markay dhammaato marka midda iyadu oo ciddo rajciyada ku jirta sarbeeb iyo maanta ma arkaysaa caddayn midna ma banaan waxaan kaloo bannaanay gabar markaa qof u doonan oo la aqbalay iyadii ay aqbashay dadkeedii inay aqbaleen gabadhaas waa lagu siina ma garata ama haddayse cidna u doonaneen ama isaga cidda uu weydiisto aan jawaab la siinin oo waa lagu siinaa midna aan dhihin ma gabadhii aysan aqbalin oo ballan aan laga qaadin marka isaguna yudli bidalwi marka sababtoo xadiid waxaa soo aroor nabigu uri alayh slam walaa yakhdib axadukum calaa khidbati akhiih qof walaalkii walaalkii muslima u dooni oo kor doonan taas culimmada daahirkiisa ku tega waxay yidhahdeen marba hadduu qof soo doono gabadhaas waa raba uu yidhahda ama hala socon inaan la siinin lama soo dooni karo laakiin waxaa soo arooray xadiid faadima bintu qays nabiga u timid calayhi salaatu salaam waxay tiri waxaa isoo doona khadabin mucaawiya iyo wa abuujaha wuxuu yidhi amaa mucaawiya fasacluukun laa maal lah waa cayr xawmaba haystaa wa amaa abuujahun falaa yadacu lcasaa can caatiqi usha garabkaba kama qaadmas haweenkuu dilaa mas waa safar badan yahay ee wuxuu yidhi maaragtay inkixii usaamo usaamo guurso markaas waxay tay marka hore waa ka leexleexday tiri waa ka yeelay faqtabadtuhu markii dambe waa ismahadiyo waxaa weeye allay leh go-aan fiicanaad gaarta ee tala rasuul alla alay waslm qof qaatay oon ka aflaxin maa jira baabahumi sal alla aleh wasalam marka imaam shaafici risaala wuxuu ku jamciyay labada xadiid midda la diidaa waxaa were markii la aqbalo qofka le gabadhiyaa lagu siina laakiin gabadhiyaa lagu siina haddaan dhihin yudli bidalwihi isaguna maaragtay wadaantiisa oo soo tuuranaya competition ku jira war gabadha ana hala isiiyo taas lama diidanoo dhaa sababtoo ah labadaani waa soo dooneen laakiin midna ma aysan aqbalin nabigu caleyhi salaam usaama usoo bandhiga marka haddayse markaa banaanayn haddiiba qof uun soo doono nabigu usaamo guursada ma dheheen caleyhi salaatu wasalaam taasina waxaway axaadiida ee sida loo jamciyo ugu fiican waa laakiin haddaan cidina soo doonin ama aan doonitaankiisa aan la aqbal marka waa lasoo dooni karaa walaa yajuusu ma banaan an yusarixa inuu caddeeyo bikhidbati muctadatin islaan ciddo tirsanaysa ma garat inuu caddeeyo sax waay waxaa soo gelaya midda laga dhintay midda rajciyada midda dalqadii aakhirkaa lagu furay laakiin wayajuusu waxaa banaan an yucarida lahaa inuu usarbeebo laakiin u sarbeebayaa wuxuu u sarbeebayaa midda laga dhintay oo ninkeeda hadda soo noqon maayo soo maa iyo dalqadii ugu dambaysa midda la furay walaa junaaxa calaykum fimaa caradtum bihi min khidbati nisaai wakanantum fii anfusikum waxaad maaragtay aada u sarbeebtaan ama naftin a ku qartaa tira walle ciddada hadday dhamaato islaantaas igama fakanayso haddii aad tiraahdeed qalbiga adiga aada ku goontid kaas dhib male calima allahu ilaahay wuxuu ogyahay anahum satadkuruuna inaad xusaysaan bini aadam waa la yaqaana hawadiis laakiin walaa tuwaaciduhuna sira ma garati sir ha uu ballan qaadin waa ku guursanaa ha dhihin ma garat saasaa la diidaya marka wuxuu yihi shiikhu wanisaau haweenkiina calaa darbeyni waa laba qaybood oo thayibaatin qaar maaragtay garooba iyo abkaarin iyo kuwa bikaara uun loo galmo oon weli rag ark falbikru gabadha bikaarada yajuusu waxaa u bannaan lilabi aabbaha iyo waljaddi awoogaha ijbaaruhaa inuu ku qasbo cala nikaaxi nikaax ay isagoon kala tashan wathayibu garoobkana laa yajuusu ma bannaana taswiijuhaa inuu guuriyo ilaa bacda buluuqihaa markay qaangaarto wa idnahaa idinto maahan halkan sheekh wuxuu caddaynaya gabadha haddii ay bikaaro ay tahay ama ha yaraato ama ha weynaato qaangaar ha ahaato ama saqiiro ha ahaato inuu aabbaha iyo awoogu ijbaari karo awaljad laakiin hayiba hadday tahay ha yaraate ha weynaatee idanay u baahanta masaladaas culummadu waa isku haysta waa isku khilaafsan yihiin awalan sax hayibka weyn oo garoobka ah lama guuri karo ilaa ay ka idanto taas waa laisku aabaqsany waa waa xoogay leedaha haddii qof khilaafana axnaafta unbaa khilaafta iyagu dhahdaa naagtu weli la-aan waa isguuri karta laakiin khilaafkaas waa daciif masaladan kale aabbaha iyo awoowaha inay walaayo ijbaar ay leeyihiin shaaficiyada iyo xanaabilada mashhuurka ayaa qaba laakiin waa laga xoog badan yahay sababtoo nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay laa yunkaxu layim xataa tusta'mar wala albikru xataa tusta'mar waidnuhaa sumaatu gabadha garoobka ilaa amar la weydiiyo le amar bixi oo cad oo tiraada ninkan waa raba ma rabta hala ii guuriyo ama iyadu intay la keensato ay tiraada ninkan raba hala ii guuriyo waalidka oo ku waafaqo oo ay iyadu caddaysato rabitaankeeda lama qasbi karo xadiidku wuxuu le walalbikruna lama qasbi karo xataa tusta'dan ilaa idan la weydiiyo laakiin gabadh hadday bikrata waa iska xishoonaysaa oo wa idnuhaa sumaatuha hadday tiraado waa rabaan hadda waa iska cadda min baabi owla laakiin hadday aamusto ku filan ibnu xasan daahiri wuxuu yihi mataqaanaa hadday tiraahdo ma rabo ma garate haa wuxuu yihi waa rabaa hadday tiraahdo loo guuri maaho dha waa inay aamusto waa rabaa min baabi owla jumuud cala daahir waxyaalaha daahirinimada jumuudka ay ka mid tahay xadiidkaas laftiisa waxaa laga qaadanayaa gabadha bikaarada inaan la qasbi karin waxaana iyadana kasii sareexsan xadiid maaragtay abu daa-uud iyo ay wariyeen oo maaratay min xadiid ibnu cabaas radia allahu canhu oo gabar ayaa maanta ma arkaysaa nacam gabar ayaa maaragtay aabbaheed u timid markaase waxay tiri aabahaya i guuriyay ana jaariyatan bikran atat nabiya sal allahu caleyh wasalam aabaheeda u timid fadakarad waxay sheegtay ana abaaha aabahay zawajahaa inuu guuriyey wahiya kaarihatan iyadoo kahanaysa fakhayaraha nabiyu sal allahu caleyh wasalam nabigu marka waa uu khiyaar siiyey haddaa rabtid waxuu dhahay waa waafaqi haddaa rabtid iska diidi kartaa rawaahu axmed waabu daawud ibnu maaja wa ucila bilirsaal sooma marka xadiidkaasaa jira iyo xadiid kaloo la macnaahoo caa-isho oo gabaraa intay u timiday tiri aabahay nii wiilow adeer iyo ugu guuriyey liyarfaca bihi khasiisati khasiisatahu wiilkaa malaha wiil oo diraca ahaayo inuu kor isugu soo qoyiraad hebel ayaan gabarshii anigana ma rabay tiri nabigu khiyaarou siiyey markuu khiyaar siiyey waxay tiri okay hadda waa iska ogolaaday laakiin hal ogaad inaan gabdhaha maanta ma arkaysa la qasbi karin idan walaatu ijbaar xadiidkan waa xadiid saxiixa wey abu daawud oo wari inuu nabiga uu khiyaar siiyey marka walaatu ijbaarkana madhabka shaaficiga waa ku daciif wa gabadhoo kaligeed iska guursatana madhabka axnaafta waa ku daciif wa maa huwa raajix sunnada waxaa ku raajixa gabadha inaan la ijbaari karin keligeedna aysan u suux karin amaa sakiirada hayib ha ahaat ama garoob ha ahaat maadaama ay sakiiro tahay weligaa u guuri kara aabbaha iyo awowaha gaar ahaan sababtoo taas waxaa loo daliishadaa caa-isha iyadoo yaroo abuubakar nabiga u guuriya caleyhi salaatu wasalaam ayagu cilada zawaajka shaaficiyadu waxay ka dhigeen bikaarada laakiin bikaarada maana sida saxika waa siqarka sababta waxaa u daliila xoolaha markay saqiir tahay garoob iyo gabar waxay taaba gabadha yiri xoolaheeda aabba wakiilow ka yahay soo maha asaa ugu tasarufay laakiin markay weynaato gabar iyo garoob waxay taaba xoolada iyo iskale wilaayaduna marka xoolaha ayay shaabahdaa ma garta amaa bikaarada ma shaabahdo xoola siqarka iyo wilaayada maaliga waxay shaabahdaa wilaayada nikaaxa oo siqarkaa keenaya cilada taasa marka raajix marka wadaadadan inta meelaha telefishinada iyo ka iftooda dhahaya gabadhii garoobka ah ninkaa rabta isqacsiiso weli looma baahno iyo ma dadka dhexeeda isaga faafsan wax ka jira lama arko nikaaxaas ma ansaxayo midda kale furuushta waxyaalaha ugu xaraamsan waayo nikaax saxa in lagu banaysta maahane waxa weeye maaragtay janta fagax maaha gabadh islaameed cawradeeda nikaax faasida inaad ku xalaalaysato wax sahlan maa furuujta waxaa la rabaa waxa aad ku xalaalaysanayso inay wax maaragtay sax oo sharciga ilaahay sax oo ku yihiin ee ninka wax baanbaan ugu xalaaleynaayo oo weli-aan qacqacqacdad ku siinayo ma kan u iftoonayo iyo kan waxaa samaynayo qofkii xujada ay gaartay axaadiidaas gaartay inay sax tahay ee haddana waxaa sameeyo waa qof aada u tacadiyo waa qofka hadda isagu jaahiloo loogu sheekeeyey waxaasi waa nikaax oo saa ku guursada isaga maa caleyh hadhow hadduu cilmiga barto wixii oo ku dhalana waa xalaal wey hadhow hadduu cilmiga bartana waa inuu waalidka ogolaasho u weydiisto wa laakiin lama dhahayo dadkii awalba maaragtay un waxaan intay culimo ka maqleen waxaan masaafada iyagu u maleeyeen guur saxan saas ku guursa ilmihiina waa xalaal la oran maayo ilmahooda oo xalaal laakiin waalidkana idan ha weydiisteen hadda kabacdina markuu diinta u bartay gabar dambe oon weli ku nikaaxin yousan markaas u noqon dadkan iska iftoonayo meelo iska maaragtay un idaacaad kale iska soo saarana ha ku kadsoominina oo gabdhaha acraabtooda iyo sharabtaiyo meel uga dhicin ragguna meel aan ilaahay u xarin uu sharciga nabi maxamed u ku xalaalaysan yousan u tegin ha iska ilaaliyin faslun wuxuu yidhi wanisaau haweenka calaa darbeyni laba qaybood waaye hayibaatin kuwa oo garoba iyo abkaarin iyo kuwa bikaaro ah falbikru gabadha bikaarada oon laguloo tegin yajuusu waxaa banaan lilabi aabbaha iyo waljadi ijbaaruha inuu ku qasbo cala nikaax nikaax inuu ku qasbo laakiin waxaa dhan maslaas waa laga raajixsan yahay laakiin waa sida shaaficiyad iyo xanaabilada ay qabaan wathayibu gabadha garoobkaana laa yajuusu ma banaana taswiijuhaa inuu guuriyo ilaa bacda buluuqihaa markay qaan gaarto waidnihaa ay idanto laakiin thayibada hadday gabar yar tahay sida saxiixa oon qaan gaarin waa guuri kara aabbo sida iyadoo maaragtay bikaar u guuri kara laakiin gabadha hadday bikra tahay oy qaan gaarto iyo thayibada ay qaan gaarto lama qasbi karo laakiin gabadha hadday yar tahay thayiba ama bikaara ha ahaato aabba isagaa ka weli iyo awoowe way guuri karaan laakiin aabay awow keyrkood ilaa ay ka qaangaaraan oo maaragtay ay ka idmaan sida qaalibkaa ma banaano allaahuma culammadu markuu daruuraad qaarkood oona gabadhiina aabale awowana lahayn guurkiinay ut u baahan tahay culammada qaarkooda u banayso owliyada kale inay maaragtay guuriyaan laakiin sida jaadada waxawaaye inaysan banaaneyn haddaan daruura aysan imaanin faslun fii muxarimaati nikaaxi nikaaxa wax kuwa uu xaaraam yahay iyo wa muhbitaati alkhiyaari fiihi waxyaalaha khiyaar ka sugi kara faslan waxuu ka sheekayn karaa haweenka aan la guursan karin ilaa allah subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu nooga sheegay haween oo sifaad mucayana leh oon guur kuu qabanin mar kastaba xaaraanka ah qaarna taxriimkoodu waa mu-abad waaye weligood qaarna waa muwaqat wey wuxuu kaloo fasalkan uga hadlayaa dadku hadday isguursadaan nimanka iyo ragga gabar iyo wiil hadday isguursadaan waxyaalo khiyaar geli kara oo inuu mid walbaa nikaaxi uu ka fasaqdo khiyaar geli kara hadduu qaalig oo u tago oo dhihi karo ceebtaasaa jirta anigu kuma jiro baabkan labadaas uga hadlaya walmuxaramaatu kuwa la xaraameeyey binasi naska qur-aanka lagu xaraameeyey arbaca casharata waay sabcun toddobana binasabi waaye wahunna ayaguna al ummu hooyadii waay wain calad haba sarrayso macnaa hooyadaa iyo wixii dhalay iyo wixiisii dhalay wax alle wixii ayeeya nacam walbintu hooyadii wa in safalad haba hoosaydo yaa walbintu sooma dhigin maxaan dhahay haa al um wuxuu dhahay walmuxaramaatu binasi arbaca casharata weeye sabcun toddoba binas bay ku xaaraan yihiin macnaa nasab oo qaraabo aada la tahay wahuna al ummu hooyada iyo wax alla wixii sii dhala ayada waa in calada haba sarraysa macnaa ayoyooyinkaagii oo dhan iyo walbintu inantaad dhashay waa in safalada hooseeya gabadhaad dhashay gabadhay sii dhashay ilaa gabadhaada toban kaa tirsata adiga awoowo tobanaad aada u tahay haddii qofka ilaahay hade hadda nin baa la sheegaya sacuudiga boqol iyo konton sano jira marka ninkaas mumkin inay jiri karto gabar abowo lixaad u yahay macquul waa jiri karta mar idaacaday kasoo saaray boqol iyo konton u jira ilmihiisi waxba kama joogaan kuwa owaha kuwii saddexaad maaha ayaa la dhahaa kuwa saddexaad meelahaas ayaa la nacam marka kutubaha la yaabinina qofaa laba boqoloo sano iska jiri kara marka hadhow meeqof sari kara waxaad haddee raaba qof waxaad arkaysaa boqol sana ama sagaashan hadduu gaaro wawo afaraad ahaad arkaysaa dadka qaar maray noqda gaaraan xagga dhinaca gabdhaha markii laga tiri waxaa umaleyna qof laba boqol iyo noolaad awowo shanaad awowo lixaad noqon kara walbintu gabadhi waa insafalad haba hoosed macnaha waxaad dhashay ama gabadhi wiilaad waxay sii dhaleen waxay sii dhaleen oo haween o wey iyo wal ukhtu walaash adiga kula dhalat walcamatu eedadii iyo walkhaalatu iyo habaryarti ayaguna waa saray karaa oo waa maxay awowga aabbaha eedadiis oo adiga ayeeyo kugu aadan weli waa ayeyda awowgaa eedadiis xataa weli waa maaragtay waa habaryo waa eeday kuuta nacam wa bintul akhi walaashaa gabadhi oo maanta ma arkaysaa oo dhalay iyo wax alla wixii kasii farcan moo dhan walaalka wa bintulukhti walaashaa wixii kasii farcan moo gabdha ah ilaahu toban ha sii farcanto marka nasabka maxaa lagu oga karaa layidhi qaacidada ugu fiican waxaa weeyaan yaa qalin haya qaacidada ugu fiican waxaa weeye qalin soo bax yacni muxaramaadka sida lagu barto ugu fiican waxaa weeye nasabka yacni mathalan nasabka sida lagu barto nasabka muxaramaadka si aad ku barato sida ugu fiican waxaa weeye sida ibnu rajab alxambali culimadii bitaaliyaa adiga matalan qofka kaasoo qaadan had axmed soo mid sooma wax alla adiga wixii kaa farcan oo dhan meel aadee soomaa kor soo aad soomaa alab alum soomaa asalkaaga hore oo aabbiya hooyadaa asalkaa ugu hore ilaa adiga halka haddaa joogtid asalkaaga waa kana waa aabbo iyo hooyo wax alla wixii ka farcan ma aabbo ka farcan ma ama hooyo ka farcan mana xaraami kaa yihi aabbaha wuxuu dhalay hooyadaa waxay dhashay soo xaraami kaa yihi sii soco halkan waxaa la gaaray jed iyo jadda jed iyo jaddo waa generationkii koobaad generationkii labaad kala soo qaad generationkii saddexaad labo saddex jad iyo jaddo wixii ay dhaleen generationka koowaad bisaa kaa xaaraana bis waxa iyaga sulbigooda awowga labaad aad jad athani ama jadda athaniya iyo jad athani ayagana one two three ha soo maaha ayadana saasoo kale u wad one two ha ha ha ha ha halkan ka wad one two three soo ma aragtid adiga wixii kaa farcmo oo dhan waa xaaraam way aabbaha wixii ka farcmo iyo hooyada waa xaaraam waay awowga iyo ayeyda markaad u timaado one one ah xaaraama bis generationka labaad xaraar ku yahay sababto ilmo adeeraa tihi ama ilmo eedii ilmo abtayaa tihi soo maaha awowgaa labaad u tag generationka koobaad xaraano kaaya sababtoo aabbaha muxuu u yahay generationka koobaad ya eeddo mase abtay u yihiin generationka labaad wahaakadaa ilaa aadam laga bilaabo generationka koobaada xaaraanka inta kale xalaalay ku yihiin ma fahamteen hadda ya adiga wixii kaa farcan ma kaba soo qaad magacaaga axmed in la yidhaahdo wax alla wixii adiga kaa farcan ma xaraami kaa yihiin aabbaha iyo hooyada waa asalkaaga koowaad soo maha wax alla wixii ka farcan ma xaraaray kaa yihiin sababtoo ah waa walaalaha ama waxay sii dhaleen waayo soo maha halkan markaad timaadid awoowo ayay markaa u timaadid generation korbisa ka xar sababtoo eedda ama habaryaray ku yihiin soo maha laakiin kan labaad kan saddexaad maxa kaa xaaraan ma ah soo maha awoowaha labaad generationka koobaadaa kaa xaaraan bis awoowaha koobaad kan saddexaad generationka koobaad bisa kaa xaaraan haye waana qur-aankii qowluhu tacaala ilah yihi xurimat calaykum ummahaatukum waa laydinka xarim wabanaatukum waakhawaatukum wacamaatukum wakhaalaatukum wabanaatu lakhi wabanaatu lukhti wathnaani labana waxay ku xaaraam noqdeen biradaaci nuugu may ku xalaal noqdeeno wahumaa alumu lmurdicatu hooyada wax nuujisa iyo walukhtu min aradaacati iyo walaasha adiga kula nuugtay wa ummahaatukum alatii ardacnakum waakhawaatukum aradaaca ee radaacadu intaas keliya maahano nabigu waxuu hi yaxrumu min alradaacati maa yaxrum min alnasab laakiin isagu aayaddow ka qiyaas qaata laakiin hadhow gadaal ka sheegi doona wa arbacun afarna bilmusaaharati xididnimo musaaharadu waa xididka wa huna ayagaasi umu zawjati sawjadaada hooyadeeda sodohdaa wey iyo warabiibatu iyo gabadha islaantaadu ay dhashay idaa dakhala bilummi hooyada haddii u galmoodo ou naagaysto macnaa is arkaan amaa bimujarad alcaqdi hadduu hooyada uu nikaax keliya uu ku sameeyo caqdi keliya gabadha uu iska furo gabadha wuu guursan karaa iyo wa zawjatul abi aabbaha xaaskiisa iyo wasawjatu libni iyo inanka adiga aad dhashay xaaskiisa inanku sii dhalay sawjatalabi waxaa soo gelaya awoowo xaaskiisa awoowo kale ilaa ayi awoow oo kor jira haba sareeyo xaasaskooda marka ayagana may wa arbacun afarna bilmusaaharati ayay ku xaaraan yihiin wahuna umu zawjati waa kale waummahaatu nisaa'ikum wa rabaa'ibukum laati fii xujuurikum min nisaa'ikum dakhaltum bihina fain lam takunuu dakhaltum falaa juna calaykum wa xalaa'ilu abnaa'ikum aladiina esh min aslaabikum aayaddii kuwaad walaa tankixu maa nakaxa aabaa'ukum min annisaa ilaa maa qad salam nacam wa arbacun afarna bilmusaaharati xididnimay xaaraan ku yihin wahuna umu zawjati sodohdii weeye warabiibatu iyo gabadhii islaantaadu xaasaaga ee nin kale u dhashay idaa dakhala bilummi hooyada hadda u galmoodo iyo wasawjatulabi aabbaha xaaskiisa sawjatulibn ibniga in sifalo wiilkaad oowaha u tahay oowa saddexaad wiilkaad u tahay xaaskiisa ma guursan karti marka wa waaxidatun midna min jihati ljamci xagga kulmintay xaaraan ka tahoo wahiya ukhtu zawjati wey markaasuu qur-aankau raacaya waa ilaa jamciga waxaa xaaraanku gadaalo ka sheegi doonaa laba walaalood in la jamciyo iyo gabar iyo eedada iyo gabar iyo habaryarteed laakiin abushijaaca sheikhaas marka hore qur-aankau raacaya kabacdi intuu sunnada ku darto kusoo maarata yacni isagoo qur-aanka macnaha kala hormarinayo wa waaxidatun midna min jihati aljamci xagga kulminta wahiya ukhtu zawjati waayo ilahay waa kale wa an tajmacuu been dhukteen ilaa maa qasal inaad laba gabdhood aada nikaax ku kulmisaan mayo sababtoo loo diidana xikmada loo diiday waxaa weeyaan dadkan waa qaraabo wey qaraabana silaa ka dhexayso laba gabdhoodas haddii lasa guursana daraa-ira isku noqonayaan marka qaraabanimadii iyo habaryarnimadii ilmaha loo ay xigtadiiyo laba daraa-iro maarata waxay noqonayaan cagta cagta isu saara sharciguna hadda qaraabogoyska maarata ma ogolo nacam walaa yujmacu laba kulmiyo bayna almar'ati haweentii wa camatiha eedada nikaax lagula kulmiyo laakiin hadday xaaska hore ka dhimato ama oo furo walaasheed waa guursan karaa marka walaa yujmacu lama kulmiyo bayna almar'ati wa camatiha waa xadiidka naskiisi walaa bayna almar'ati haweentii iyo wakhaalatiha habaryarteed marka habaryarteed waxaa noqonaya habaryarta iyada habeer rasmi u ah waxaa kaloo habeer u noqonaya hooyadeed habaryarteed ama aabihiis habaryarteed yacni generation kasta oo awowyaalka ka mida jiilkiisa hore xaaraan u ka noqonaya maraa waxaa dhacday ninaa wuxuu qaba islaan markaasuu wuxuu guursaday islaantaas uu qabay gabar la dhalatay wiil ou dhalay gabaray sii dhashoo guursada dad wadaadaha isaga xir ma aysa fiirin waxay is dheheen gabar waxa weeye islaantuu qabay walaasheed wiil ay dhashay gabar ou sii dhalo ka daba guursa isagoo oday wadaadaha isaga xiray nin aada wadaad nasabkana aada ugu yaqaana maaragtay fiqigana yaqaana aa soo saar waxaas la guursaa gabar iyo habararteeda markaas xataa wadaadaha kula murmo isagii la kari waaye oo dadku iska jaahiliin nacam haye wayaxrum waxaa ku xaaraama min aradaaci radaacana maa yaxrum min nas nas waxaa ku xaaraan oo waa maxa maxaa nasbka maxaa ku xaaraana waxaa ka ridaaca waxaa nas nas waxaa ku xaaraana hooyada soo maaha hooyadii kundiisa xaaraana kaata waxaa ku xaaraana soo maaha walaasha ma garata walaashiina xaaraan bay kaata oo nacda islaanta nuugta kula nuugta sidoo kale eedadii macnaa ninka islaantan irmaaneeyey walaashiis ama hooyadan walaasheed habaryaray kuu tahay adiga nasabka oo dhan saas ugu qaad ilaa ninkan xataa haweentan qabo caanahan ka keenay aabba oo min aradaaco kuu noqonaya nacam wayaxrum min aradaaci waxaa ku xaaraana maa yaxrum min nasabi ku xaaraana halkaana waturaddu lmar'atu bikhamsati cuyuub wuxuu ka sheegayaa wixii uu dhahayay muhbitaatu lkhiyaar waxa markuu guurka ou dhaco hadhow khiyaar kuu sugi kara ood khiyaar yeelan kartid labada qof oo isqabta wa turaddu lmar'atu haweentii waxaa lagu celiyaa oo nikaaxeedu qofka dowra iskaga fasakhi karaa oo hadduusan u galmoonna meherna aysan ku yeelanaynin bikhamsati cuyuubin shan ceebood biljunuuni islaantu waa waalad marka hore gabar fiyo baa lagu xidhaale gabar waalanaa loo soo gelbay haddou rabo wuxuu leeyahay khalaas aniga waa ka fasakhday hadduusa u galman meher lagama rabo waljudaami judaamka waa cudur judaam la yidhaahdo jirka bini aadamka intou maanta ma arkaysaa madoobeeyo oo marka dambena googo-ayo ilaah ka maankan nacam cudurku intuu madoobaa gaduuto oo haddana madoobaado marka dambe xibintana jirkana u googo-aya judaam yidhaahda iyo wal barasi baras baraskuna waxaa weeye waa jirka intuu dubka oo ka bida ayaa dhiiggiina meelahaasoo ka tegaya marka dhiiggii ayaa jirkan hoos ka tegaya waradqi radqina waxaa weeye gabadhii meeshii maanta ma arkays loo galmoon lahaa ayaa hilibaa ku go-an marka meel laga maraba ma lahanba oo isintaaci ma soconayo iyo wal qarani qarankana waxaa weeye lafaa ku jirta meeshaba lafaaba ku awdanba qofkii meelu kara male laakiin hadda dhaqaatiirtu waa ay daaweeyaan ma garan kollay ma laftana waa ay jebiyaan radqiguna kolley waa hilib oo adigoon meesha feex ku noqday oo maaragtay adkaaday marka way daaweeyaan dad badanoo laga daawe waan maqan hadda waa la daawey karaa laakiin hadda qofka haddu kalif mabaahid inay wax kaliftaa dhici karto qofkii aan sabrin markaasuu isaga carano nacam wa turaddu macnaha raddigu waxaa weeye hadduu u galmoodo dee markaas meherkeedii way qaadanay hadduuse u galmoono markuu ceebta arkana waxba maaragtay kuma waajibin oo nafsulmehri lama siinayo sababto waa lagu ajaray wixii maadaama lagu ajaro lagu qatalana waxba kuma ay laha wa turaddu lmaratu bikhamsi cuyuubin ayaa lagu radin karaa oo macnaa meher aysa ku madoonayn haddii aan loo galmoonin biljunuuni qofkii qofkii haweentahay oo waalan awalna uusa ku ogeyn waljudaami cudurkaas hilibka googoy oo ku dhacay iyo walbarase cadaankaas oo dhiiggana tabsiiya sababt waxyaalahaasna ay cuyuub yihiin waxaa weeye dee labadan qolo oo isqabtaahi waxaa weeye markay caafimaad qabaan dadka waa isu dhowaanayaano xikmadii guurkaa imaanay min aayaati an khalaqa lakum anfusakum aswaaja litaskunuu ilayha saknigii iyo maxabadii iyo wuddigaa meesha imaanayo haddii marka meeshii aan waxba jirin hadda waa infiraaraa imaaya waa la kala cararayaa marka ay hadi qof waalan qofna ma hayn karto qofku qaraabaysaa hay kar maaha iyo waljudaam walbarasi iyo walradqi iyo meeshiioo hilib isku daboolay iyo walqarni iyo meeshiioo laf isku dabooshay laf ku daboolay radquna waa hilib feexoo meesha daboolay qarn waa markay laf meesha daboosho gabadha ninka hadday rabto waa iska dhaafi karta oo yuraddu rajulu bikhamsati cuyuubin shan kale asa ninka lagu radi karaa oy gabadh dhihi karto anigu kuma jiro biljunuuni ninkiiya waali u caddaaday ninta xageenkeena idilaahay leedahay marka marka way fasaqane qaaligii u geyna waa fasaqane waljudaami judaamkii iyo walbarasi baraskii meeshii intaan waa isla wada wadaagan junuun iyo judaamka iyo baraska iyo waljabbi ninki waaba go-an yahaba ya ma garat dhulkaas hadda etoobiya haysataa u badan iyagaa xaniyaha goyn jira miyaa dadka ma dadkaa isgoyn jiray dholalkaasaa u badan xaniyahay kaf ka siinaan dadka nacam bardaalka xaramka kuwasaas oo kale waqti hore joojoogi jiro meelahaas uga soo gooyen marka ma qabaa-il saasaa isticmaalo oo maaragtay iska googooyo adigu dhulkaas etoobiya ya ha hahe waa etoobiyaan kale waxaa samayn jiray kaar qaban iyo waljabbi goynta qofkii maaragtay dakarkii iyo xanihii laga gooyo walcunnati iyo cininimada oo cunnada waxaa wey qofkii dee wixiisi ma kacayaan oo qofkii shahwo markaas ma u guday marka ceebahaas gabadhu marka way soo rafci kartaa nacam adiga waxyaalaan axaadiis saxia kuma soo aroor laakiin aahaar badanaa saxaabada uga soo aroortay ibnulqayim wuxuu leey intaan kuma kabnee wax alla wixii cuyuub ah oo aafo ah oo qofkan qofka uusan la noolaa karin oo markii dadka cilmiga iyo caqli la yidhaahdo la yidhaahdo waxaan dadkan kama suurtoobi karto inay isla noolaadaan qofka khiyaar u leeyah u leeyahy yani baabkaas aada uga hadla ibnulqayim nacam wayuradu rajulu bikhamsati cuyuubin biljunuuni junuunka iyo waljudaami judaamka iyo walbarasi baraska iyo waljubi iyo walcunnati oo kale hay halkaas caawa hanoo joogo sal allahu calaa maxamedin waali sabi wslam